You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
wasiir warbixin kooban naga siiye shirkii aad kaga qayb gashay caasimada dalka switzerland ee arrimaha isgaarsiinta iyo boostada s b s aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sideeddii sagaalkii iyo tobankii waxaan ka qayb galnay shir ee qabaqaabisay ururka u b u universal bost union oo ururka boostada caalamka ah waa urur u n body ah wuxuuna qaabilsan yahay boostada adduunyada shirkaas ayaan ka qayb galnay oo si gaar ah diiradda loogu saaray soomaaliya siday dib ugu soo laabo lahayd beesha caalamka gaar ahaan adeega boostada oo qofka kasta oo biniaadana oo xaqa u leeyahay waxaan ka maqneen adeegaas kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii muddo aad u fara badan ayaan ka maqneen taasoo keentay in adeegii boostada adduunyada nala saaro xanibaad ama waxa loo yaqaan sanction maadaama intaa qaaraankii aan la bixinin marka taa ayaa keentay in laga wada hadlo oo runtii guulana laga gaaray haddii dadka aad u sharaxdo siddeetan iyo saddexdii ayaa tiri xilligaas ugu dambeysay soomaaliya dabcan waa burburkii ka hor weeye boostada qaabkay u shaqaynaysa xilligaas iyo wax hadda ay ku soo kordhin karto mandaqada dalka runtii boostada waa urur caalamiya oo u n dal kastana wuxuu bixiyaa sanadkii oo xubin ka ah qaaraankii in annaga xubinnimadii waxaa naga hor istaagay xubin waa ka nahay laakiin wax cod ah maanan lahayn oo korjoogta ayaan ka ahayn ama kombliitla waa ka wada maqneen maadaama qaaraankii aan dhiibi waynay ilaa lacag laba milyan oo dollar ayaa lagu yeeshay oo qaaraankii aruuray ah tii ayaa waxaan ka wada galnay wadaxaajood waxaan laysku raacay si buuxda sagaalkii bishaan laga bilaabo soomaaliya xubinnimadeedii inay dib u soo noqoto hadda soomaaliya xubin buuxda oo codle ay tahay dhammaan deymihii lagu lahayna laga gaaray heshiis laga gaaray oo ah ama in dhammaan lagawada cafiyo ama kala bar fifty percent ama boqolkii konton laga cafiyo inta kalena muddo toban sana ee soomaaliya ku dhiibto marka heshiiska aan seexanin sagaalkii bisha si toos ah ama si buuxda ayaan ugu soo laabannay beesha caalamka xubinnimadeena way soo noqotay cod buuxdana waa leenahay marka adeega boosada ee qabato waa ka duwan yahay hadda tii hore oo hadda warqad laysuma diro oo inta badan waxaa laga yaaba warqadaha whatsapp ama siyaabo kale laysku gudbiya laakiin hadda waxay bixisaa adeeg fara badan oo ah adeega loo yaqaan e-commerciga in qof kasta oo adduunyada caalamka meel kasta uu joogo inuu ka dukaamaysto ka dukaamaysto oo markaas adeegii badeecadii marka parcelska boostada ay soo qaado qofkii gurigiisa u geyso boostada waxay qaban kartaa adeega xagga maaragtay bangiyada ama bostal bank waxa la yidhaha ayaa jiro maadaama hadda xawaaladaheeni dhibaato fara badan ee ku qabaan caalamka iyo lamacaamilkiisa boostada iyadoo maaragtay cogsanaysa ama kaashanaysa u b u waxay xal u noqon kartaa dhibaatadaas haysata oo markaas adeeg oo financial systemka dalka iyo wax weyn ka caawin kartaa marka waa adeeg aan rabno dhammaan dalkao dhan in la gaarsiiyo gobolada iyo caasimadda meel kasta la gaarsiiyo oo aan qaba wax badan inay ku soo kordhi doonto aynu aad muhiim u tahay adeega boostada ummadda soomaaliyeed xaqna u yeelato asagoo australia jooga ama canada jooga ama soomaaliya jooga inuu alaab dirsado alaabtiisa halkiisa loogu geeyo ama tuuladiisa loogu geeyo hadduu ilaa wasiir waa yahay dabcan soomaaliya waxaan la soconnaa in waddooyin magacle iyo iyo guryo iyo number inaynan jirin marka qaabkee ayaan maalan haddii qof uu ka dukaamaysto internetka loogu geyn karaa gurigiisa marka arrintaas bal noo sharax
waxaan rabnaa kow inaan samayno meela oo physical ah ama maaragtay in sanduuqyo boosto dadka aan u samayno ilaa iyo boqol kun ayaan ku tala jirnaa oo sanduuq inaan samayno hadda saddexdii kun ugu horreysay ayaan muqdisho ka samaynay goboladan inaan gaarsiino waxaynu kaloo rabnaa inaan samayno waxa la yidhaaho virtual maaragtay ama mid digital ah sanduuq oo ah qofka inaan number la siiyo numberkiisa marka alaabtu timaadana loo diro automatical uu soo dhaco text message ama s m s ama fariin usoo dhacdo oo la leeyahay waxaa ku taallo alaab halkaasna ka doono waxaa laga yaabaa markaas in loo dhigo meel dukaana meel farmashiya meel supermarketa meel asaga u dhow laakiin fariintaa markay u timaado halkaas inuu ka doonto adduunyada hadda waa waa laga tegey wixii ama sanduuq ama meel maaragtay wax maaragtay loo soo aadi jiray qofka asagoo gurigiisa wata waxaa muhiima inuu telefon mobile uu leeyahay internetna access uu leeyahay halkaasay fariinta ugu soo dhacaysaa kadibna meel mucayana ayuu ka doonanayaa oo uu tegaya maaragtay asoo nambarkiisa
waa tahay wasiir dhanka boostada haddii aan ka soo laabano aan u soo weecanoo dhankii isgaarsiinta waxaan la soconaa burburkii kadib soomaaliya isgaarsiinta dowladda gacanteeda marnaba ma soo gelin ilaa iyo dowladda hadda jirta waxaan la soconnaa in sharcigii isgaarsiintana baarlamanka uu meel mariyey madaxweynahana uu saxiixay maxaa idin hortaagan weli burburka ka hor dhammaan waxaa gacanta ku ahaya isgaarsiinta ama ha noqoto telefoon ama boosto dowladda soomaaliyeed laakiin burburka kadib waxaa dhashay isgaarsiinta inay gacan private ee geshay runtiina shirkadeena ay qabteen howl aad u wanaagsan oo ayadoon dhiba jirin maaragtay dowladnimo inay soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo la ambaqaadi kara caalamka oo runtii lagu faani karo taas marka doorka dowladda ku leedahay waxay tahay in sharcigii iyo xeer nidaamintii waxaan kala nidaamin lahaa inay u samayso sharciga isgaarsiintii oo muddo badan aad loogu dhibtooday in la meel mariyo waa la meel mariyey xeer nidaamintii wixii waa loo sameeyey hay-addii waa loo sameeyey oo dhaqan gelin lahayd marka ma aha dowladda soomaaliyeed qorshana uguma jiro inay la wareegto shirkado ama ay samaysato laakiin waxaa laga rabaa kormeerkii sharciyaddii iyo adeeg oo hufan oo tartan xalaala uu ka dhaco shacbigan ay helaan adeeg jaban tayo leh oo laysku hadlay karo taas waa doorka uga furan dowladda waxaanu rabnaa hadda intii kale way soo dhammaadeen kii isku xirka in dalka hal simkar keliya oo qofka shirkad kasta uu kula hadli karo taas ayadan xeer nidaamintii wix waan dhammaynay hadda wada tashiga ayaa socdo waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa in dadka soomaaliyeed hal telefoon keliya inay ku wada hadli ama hal simkar inay ku wada hadli doonaan oo sida caalamka u nool yihiin oo kale aan u noolaa doonno adduulahi waa tahay wasiir waxaan la soconnaa labada shirkadood hadda haddii aan carab dhabo shirkadda hormuud oo kale iyo shirkadda kale ee telecom isma wici karaan laba sar oo isku dheganna weeye taas miyaa marka waxaad xalinaysaan oo waxaa la rabaa miyaa hal system in dalka uu yeesho oo qofka simikaarka uu qaato uu qolo walba wici karo taas ayaan ka wadnaa interconnectionka ama isku xirka shirkadaha waa taas shirkad kasta simkar ka soo qaado laakiin waa inaad shirkad kasta aad wici karto xaqan u leedahay shirkadaha in ayaga laysku xiro markaa khidmooyin oo macquul ah ay kala qaataan hay-adda isgaarsiinta ayaana u dhexayso haddii maaragtay cid ku xadgudubto in penaltiga iyo maaragtay ama ganaaxeedii iyo waxeedii ay saarto laakiin waxaan ka wadnaa hal simkaar shirkad kasta ka qaado laakiin waa inaad shirkad kasta aad wici kartaa hadduu laa yidhahdo laakiin wasiir haddii aan ku weydiiyo maadaama nin aqoonna u leh aad tahay dhanka isgaarsiinta iyo teknolojiyada maxaa marka shirkadahan xanibaya oo isku ciwaayeen maxaa ku hor dadbanaa waxaa ku hor dadmaa kow ma jirin sharci ma jirin hadda ka hor way isku xirmeen maraa la isku xiray laakiin waxay u istaagtay markii wax isku yeesheen oo qaarkood kuwa kale ku eedeeyeen inaysan bixinin wixii ay ku lahaayeen cid u kala gar qaadan ee waayeen sharci loo maaragtay lagu isku xukumaan ee waayeen waxay noqotay marka in halkoodii ku kala noqdaan laakiin hadda sharciga iyo nidaaminta ayaa yaallo hay-ada u dhexayso dowladda mas-uul ka ah marka hadda way ka fududahay sida hore laakiin wax kaloo hortaagnaa ma jirin kalsooni darro iyo sharci la'aan ayaa hortaagneed waaya ugu dambeyn wasiir waxaan la soconnaa shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada adduunyaduba in ay awood u leeyihiin hay-adaha ammaanka dal walba oo la joogo soomaaliya ma jirtaa marka nidaam hay-adaha amnigu ay kula socdaan dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta
waxaa jira sharciga isgaarsiinta qaranka qodobo ka hadlaya amniga qaranka iyo sida shirkadaha isgaarsiinta uga qayb qaadan karaan sharcigaas ayuu ku cad yahay haddii hay-adaha ammaanka u baahdaan xog ku saabsan nambare qaarkood oo lagu tuhmaayo faldembiyeed waxay u soo marayeen dariiqa saxda oo ah inay maxkamad tagaan maxkamaddii ay geeyaan maxkamaddii waran ay ka soo qaataan kadibna markaas shirkadii u tagaan shirkadiina markaa waxay ku qasban yihiin inay kala shaqeeyaan intaas hawshaas maxkamadda ay soo idintay laakiin waxaan ku noolnahay dal sharci hadda uu ka jira waxaan sharciga waafaqsaneen shirkadaha waajib kuma aha cid shirkadaha u tegi karta ma jirta laakiin haddii hay-adaha amniga warqad maxkamadeed la yimaadaan shirkadaha sharcigu wuxuu falaa inay la shaqeeyaan
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.